iyadoo ay jiraan caruur fara badan oo soo koraysa oo ka liita dhanka waxbarashada haba ugu badnaato caruurta ku nool tuulooyinka iyo deegaanada hoosmaada degmada jawaar taasi oo sababaysa goobaha waxbarasho aan lahayn waxayna caqabad weyn ku noqon kartaa caruurta yar ee soo koraya halka kuwa magaaladana qaarkood haysato wacyigelin la-aan iyo waalidka aan ku tarbiyeen taasi oo fursad kaga helayo cunuga inuu ku biiro ciyaalka dariibjiifka ah ee u badan goobaha lagu isticmaalo daroogada halka qaar kale ee ka mid ah caruurtaasna siyaabo kala duwan u shaqaystaan waa kuwan qaar ka mid ah barayaasha degmada jowhar oo ka hadlaya arrimahan saari karaa caruurta ku horta in uu jiro xiriir ka dhexeeya waalidiinta iyo macalimiinta waayo xiriirkaas muhiim waaye haddii canug lagu keeno maanta oo iskuulkii adiga aad wax baraysay oo ka macalin ahaan oo waalidkiin uusan warka haynin waxaa dhicisa marka cunugaas waxbarashadiisa inay meesha ku lunto marka waalidka waxaa muhiim koo ah in waalidka iyo macalinka ay iska warhaayaan oo ay xiriir yeeshtaan midda labaad in ardayda adigana la dhiirigeliyo waxbarasho lagu dhiirigeliyo oo tusaaloo kale in loo qabto tartamo in loo qabto ardayda oo kale dhexdooda oo ardaygii guuleysto oo la siiyo waxyaabo yar oo hadiyad ah in la siiyo markaas waxaa suurtagelaysa in ardayga waxbarashadiisa ay kor u kacdo ama ay kobacdo marka saas ayaan lee ayaa laga hortagi karaa in la helo goob free ah in la helo dad oo wacyigeliyo oo barnaamijkaas ka shaqeeyo in la helo hay-ada taageero waxbarashada taageero oo macalimiinta waxyaabaha ay u baahan yihin siiyo ilaa maxaa yeele had waxyaabaha inta hortaagan waxbarashada inay ardayda ay waxbartaan waxaa ka mid ah dhaqaalaha ka mid ah in dhaqaalahaasi la kubciyo had wasaaradda way maadsantahay barnaamij badan ay sameysay oo macalimiinta lagu qaadanaya in tiradaas macalimiinta lagu qaadanaya la kordhiyo macalimiinta oo badan loo tababaro barnaamijyadaas oo ardayda sidaas loo wacyigeliyo lagu dhiirigeliyo waxbaro
barayaasha ama macalimiinta doorka ay ka qaadan karaan waxay tahay ardayga horta inay si daacadnimo ay wax u baraan ardayga haddii adiga a marna saaxiib ka dhigato marna a indhaha u gaduudiso markaas ardayga inaa isfahantaan aad ayay u wanaagsan tahay ardaydana macalinka a waxbarashada nacsii karo ama asaa jeclaysii karo haddoo ardayga macalinka mar walibo oo indhaha u gaduudinayo oo marmar adiga waxaa jiro ilmaha ama jielkaad soo korayo inuu maaweelin iyo waxaas loo sameeyo kaleente ardaygii dhiirigelin oo aad u weyn ayuu ka qaadan karaa laakiin macalinkii haddoo mar walba cunugii oo cambuuso oo mar walba cadow an camal oo ku noqdo ardayga way adkaanaysaa inuu ku dhiirigeli oo ku dhiirado inuu wax barto laakiin haddoo macalinka marna oo saaxiib le oo ka dhigto ardayga marna oo macalinnimo oo utixgeliyo oo indhaa u gaduudiyo taas ayaa isleeyahay cumar ahaan waa kor ayay u qaadi kartaa waxbarashada doorka aan ka qaadan karnan waxay tahay macalimiinta ahaan haddaan nahay inaan wacyigelino mar walbo xiriiro badan aan la sameyn waalidiinta oo kaleente aan mar walba u dhiirigelino oon waxbarashada waa fiicantaha ahmiyada leedaha aan mar si kastaba caruurtan ayaa u baahan waxqabad iyo wacyigelin si ay u noqdaan kuwa mustaqbalkooda dhisa isla markaana waxbarta